habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eed oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiid arbacaa kow iyo soddonka bisha agost sannadka laba kun lix iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo saare cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda fiidnimona waxaa ka mida dowladda federaalk ee soomaaliya iyo urur goboleedka egaad oo si wada jira ugu dhawaaqay xilliga uu furmi doono shirka maamul u samaynta gobolada dhexe iyo hiiraan waa shabeellada dhexe iyo hiiraane dhismaha maamul goboleedkan aanu rabno waxay keenaysaa oo loo baahan yahay in kow jeedo midaysan laga le jeedadaa midaysan maxay inuu dhismo maamul si markaa amniga iyo adeega bulsho ee dadka la siinaya ee la gaarsiinaya dadka gobolladaa ku nool ay u suurtag
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cumar carte oo ka warramayey shirka la filayo inuu dhowaan u furmo maamul samaynta gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan warbixin ayaan idinkaga haynaa
waxaa sidoo kale idiin haynaa ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi oo ku dhawaaqay in gebi ahaanba la xiray mehradihii ganacsiga ee suuqaasi ku yaalay sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mida guddiga ganacsatada ayaa ka hadlay arrinkaasi xiritaanka suuqa la xirayo markii aanu ku dhawaaqnay madaxda ugu sarraysay dowladda kenya markiiba nala soo hadashay sababta waxay ogayiin canshuurtii go'ayso dhaqaalihii inuu go'ayo waxaan aaminsannahay inaan haddaan suuqa xidhno ay dowladdu tallaabo ka qaadi doonto arrimaha waratada ee tuugada qashinka iyo nadaafad darrada waxaa ka jiro oo dhan markii suuqa la xiro ee dowladdu canshuur la'aanta ay dhadhamiso waxaan aaminsannahay inay tallaabo ka qaadi doonto annagana saddexdaa beri way naga go'an tahay haddaanaan kuba darinba xubinta dooda gaaban caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa cabdulqaadir muumin ku dartay liiska argagixisada sida gaarka ahi loo calaamadeeyey ee amarka madaxweyne ee tirsigiisu yahay kaasoo cunqabateyn ku soo rogaya shakhsiyaadka iyo kooxaha markaasi la go'aamiyey inay halis ku yihiin maraykanka cabdulqaadir muumin ayaa madax ka ah koox ku xiran daacish oo soomaaliya ka jirta cabdulqaadir muumin oo horey shakhsiyaadka argagixisadu ugu qori jiray islamarkaasina u ahaa afhayeenka al-shabaab ayaa isaga iyo labaatan dagaalyahan kale waxa ay bishii oktoobar ee sanadkii ku biireen daacish iyagoo saldhig ka samaystay meelo ka mid a puntland wixii markaa ka dambeeyey ayaa sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibadda maraykanka cabdulqaadir muumin waxa uu ballaariyey unugiisa argagixiso isagoo lagu eedeeyey inuu abduubtay wiilal da'yar oo toban ilaa iyo shan iyo toban sanno jiro ahaa kuna khasbay inay ciidamo noqdaan go-aanka cusub ee maraykanka ka soo baxay ayaa waxa uu farayaa dhammaan shakhsiyaadka iyo hay-adaha maraykanka inaysan wax xiriira la samayn cabdulqaadir muumin go-aanka maanta ka soo baxay maraykanka ayaa sidoo kale ogeysiinaya dadweynaha maraykanka iyo beesha caalamkuba in cabdulqaadir muumin uu si firfircoon ugu lug leeyahay ficillo argagixiso
dalka iiraan ayaa ku baaqay turkiga inuu si deg dega u soo afjaro howlgalladiisa milatariga ee uu ka wado waqooyiga waddanka suuriya waxaana dowladda iiraan ay sheegtay in joogitaanka ciidamada ruushka ee gudaha suuriya ay suu xumeyn karto oo keliya xiisadda colaadeed ee halkaasi ka jirta turkiga ayaa toddobaadkii hore bilaabay howlgallo uu ku fulinayo gudaha waddanka suuriya kaasoo uu ku bartilmaameedsanayo kooxda isis iyo weliba kooxda kurdiska ah ee maraykanku uu taageero taasoo xukuumadda turkiguna ay u aragto inay xiriir la leedahay xisbiga mucaaradka ee p kk ee dalkaasi ka dagaalama isku horimaadyada dhex maray ciidamada turkiga iyo kuwa kurdiska ayaa sii xumeeyey xaaladda dalkaasi suuriya ee awalba aanan wanaagsanayn taasoo xukuumadda waddanka suuriya ee uu hogaamiye bashaar al asad ay ku taakule ka hesho dalalka iiraan ruushka iyo weliba kooxda xisbullah ee fadhigeeda uu yahay dalka lebnaan mucaaradka la dagaalamaya xukuumadda suuriya ayaa iyaguna taageero ka helaya quwadaha waaweyn ee reer galbeedka oo maraykanku uu ka mid yahay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan laguna magacaabo behram kaseme ayaa waxa uu ku tilmaamay tallaabada turkiga uu qaaday inay tahay mid xadgudub ku ah madax bannaanida waddanka suuriya
guddiga doorashooyinka waddanka gabon ayaa sheegay in cali bongo uu ku guulaystay doorashadii dalka ka dhacday sabtidii xilli ay soo baxayaan eedeymo sheegaya inay jirtay wax isdabamarin wariyaha v o eda idris fall ayaa soo sheegaya in qaar ka mid a guddiga doorashada ay iscasileen maanta islamarkaasina ay dibadbaxyo ka bilowdeen magaalada caasimadda ee libreville ninka sida aadka ula tartamay madaxweyne bongo ee yingping ayaa sheegay inuu hayo cadeymo muujinaya in doorashada lagu shubtay uuna u gudbin doono cabashadiisa maxkamadda dastuuriga ee waddanka gabon natiijooyinka rasmiga ah ayaa oo lagu dhawaaqay ayaa muujinaya in madaxweynaha hadda talada haya uu helay codod dhan afartan iyo sagaal dhibic sideed halka musharaxa ka socday mucaaridkuna uu helay afartan iyo sideed dhibic laba boqolkiiba xogayaha arrimaha dibadda qaramada midoobay ee ayaa waxa uu ku baaqay shacabka gaboon inay isdejiyaan nabaduna dhowraan kadib doorashadaasi uu murunku hareeyey ee waddankaasi ka dhacday ka hor inta uusan maanta jeedinin khudbadda uu ku sharaxaya siyaasadiisa socdaalka ayaa musharaxa madaxtinimo ee dalka maraykanka ee xisbiga jamhuuriga donald trump waxa uu dalka mexico kula kulmi doonaa madaxweynaha waddankaasi enrio bena neto xafiiska madaxweyne neto ayaa waxa uu sheegay in trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton labaduba ku casuumay wadahadallo ku saabsan xiriirka labada dal ee dariska ah niyota ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay inuu rumaysan yahay in wadahadallada sare loogu qaadi karo danaha mexico islamarkaasina lagu badbaadin karo dalka mexi dadka meksikaanka ah meel kasta oo ay joogaan ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxay hillary clinton oo ku saabsan inay aqbashay casuumaadda wadahadalka iyo in kale hase ahaatee xafiiska ayaa waxa uu ku dhaleeceeyey trump hadaladii hore ee ahaa in mexico ay maraykanku u diri doonto dadka wax fursadaha iyo dembiilay aan ku celiya halkaasi hase yeeshee trump hadaladiisii hore ayaa ahaa in mexico ay maraykanka usoo dirto dadka wax ku kufsada iyo dembiilayaasha trump ayaa horey wuxuu u sheegay in xuduudaha maraykanka iyo mexico uu ka dhisi doono derbi kala qaybiya labada dal si markaasi looga hortago ayuu yiri dadka soo galootiga ah lacagta derbigaasi lagu dhisayana waxa uu sheegay inay bixin doonto mexico
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad warka ka dhegaysanaysaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa sheegtay in shirkii lagaga xaajoonayay maamul samaynta gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo magaalada jowhar ka furmi doono maalinta sabtida iyo saddexda bisha sebteembar ee fooda nagu soo haysa waxaa sidoo kale arikaasi ka hadlay urur goboleedka igaad iyo ergooyinka shirkaasi ka qaybgalayana ugu baaqay inay shirkaasi kasoo qaybgalaan oo ay isugu yimaadaan magaalada jowhar waxaa arrimahaasi lagaga hadlay shir jaraa'ida oo ay maanta magaalada muqdisho si wadajir ah ugu qabteen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cumar carte iyo ergooyinka gaarkahay ergeyga gaarka aan iraada ee urur goboleedka igaad u qaabilsan soomaaliya maxamed cabdi afey wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta magaalada muqdisho ka soo diray dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta shaaca ka qaaday in shirka maamulu samaynta gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan uu mar kale magaalada jowhar ka furmi doono saddexda bisha sebteembar ee soo socota kadib markii uu shirkaasi in muddo ah hakad ku jiray shir jaraa-id oo ay maanta si wada jira magaalada muqdisho ugu qabteen ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte iyo ergeyga gaarka ee urur goboleedka igad u qaabilsan arrimaha soomaaliya maxamed cabdi afey ayaa waxaa halkaasi ugu horeyn ka hadlay maxamed cumar carte oo sheegay in habsami u socodka shirka maamulu samaynta shabeellaha dhexe iyo hiiraan ay fududayn doonaan urur goboleedka igad islamarkaana la xallin doono tabashooyin badan oo ay qabeen ergooyinka labada dhinac urur goboleedka igaad gaar ahaan wakiilka gaarka ee soomaaliya ambasador maxamed cabdi afey oo isaguna maanta waxaa la yidhahda halkan nala jooga oo isaga iyo ururkuba ay ka qayb qaadanayaan sidii ay u fududayn lahaayeen wadahadallada la rabo inay ka bilaabmaan jowhar insha allahu tacaala si ay markaa u sugoodo in maamulka si halkaa ka hergasho biidnillahi tacaala waxaan ognahay inaanay hawl yareyn dhismaha marka la doonayo in wax la dhiso way hawl yarta in wax la dumiyo laakiin way aada oo adag tahay in wax markaa dhismaha maamul goboleedkan aanu rabno waxay keenaysaa oo loo baahan yahay in kow jeeddo midaysan laga leeyahay jeeddadaa midaysan maxay inuu dhismo maamul si markaa amniga iyo adeega bulsho ee dadka la siinaya ee la gaarsiinaya dadka gobo- gobolladaa ku nool ay u suurtagal inay maxaa la yidhahdaa sidoo kalena si tanaasul u yimaado si loo gaadho ujeeddadaa midaysan waayo ujeeddada midaysan ayaa mar walbaba ina hagaysa oo ka dhigaysa waxa aynu rabno inaynu gaadhno dhinaca kale ergeyga gaarka ee urur goboleedka igad u qaabilsan arrimaha soomaaliya maxamed cabdi afey ayaa sheegay in ergooyinka looga baahan yahay maalinta sabtida ee soo socota bishuna ay ku beegan tahay saddexda sebtembar ay ka soo xaadiraan magaalada jowhar si howlihii la xiriiray arrimaha shirka ay mar kale halkaasi uga bilowdaan waxaana uu xusay in dhinacooda igad ahaan ay meesha ka saari doonaan hadalhaynta ku aadan looma dhamma ee caanka ku ah shirarka ay soomaalidu yeelato maslaxa ahaata dhinaca nabadgelyada maslaxa ahaata dhinaca eh, raadinta dowladnimada soomaaliya Ah, muddo badan hadda afarta sanoo lasoo dhaafay waxaan dowladda soomaaliya kala shaqaynaynay sidii loo suurtagelin lahaa dhismaha goboladan soomaaliya oo u aragna inay tahay saldhigga eh, nabadda saldhigga horumarka shacabka ku gaari karaan sidaas laaligeed waxaan rabaa inaan runtii eh, eh, u mahadceliyo dowladda oo noo noo wakiilatay inaan kala shaqayna eh, dhismaha gobol labadan gobol darkooda hiiraan iyo shabeellada Eh, waxaana hawshaas aan loola dhiibay muddo hadda laga joogo laba bilood iyadoo dowladda horaan eh, ay hawshaasi ay waday ay ka waday magaalada jowhar laakiin maalintii la saxiixayay agast 2015 urur goboleedka igaad iyo united nationska iyo african union iyo european union intaba waxaan saxiixnay inaan caawinayno annagoo beesha caalamka ah ku caawinayno dowladda soomaaliyeed iyo shacabka ku heshiiya inay dhigtaan nidaamkaas sidii loo suurtagelin lahay nidaamkan eh, eh, labadan gobol eh, ku darkooda iyo dowladnimadooda loo wada dhan yahay waxaa loo wada dhan yahay maxaa yeelay muddo badanaa waxaan maqli jiray shirarka soomaaliya aan soo wada jirnay shir walba waxaa la dhahaa looma dhamo oo wax baa ka maqan looma dhamo marka si loo ilaaliyo inay inay arrintaas ay dhacdan in wax walba oo la qabanaya dadka ay qusaysay u dhan yihiin in mar walba la kaashado dastuurka soomaaliya horaantii sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud horay uga furay shirka maamul samaynta gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan magaalada jowhar hase ahaatee shirkan ayaa waxaa ku yimid hakad bishii abriil ee sanadkan xili lagu waday inuu galo wejigiisii labaad iyadoo arrintaasina ay sababtay isqabqabsi u dhexeeya odayaal dhaqameedka iyo xubnihii dowladda federaalka ee shirkaasi hoggaanka u hayay waxaana odayaal dhaqameedka qaarkood ay aada u saluugeen saamiga waxqaybsi ee ku aadan dhinaca tirada ergooyinka taasoo la isku maandhaafay islamarkaana keentay in shirku uu soo jiitamo ilaa xilligan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ganacsatada soomaalida ah ee iyagu ku ganacsada suuqa weyn ee xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa ku dhawaaqay saddex maalmood oo maanta ka bilaaban doonto inuu xirnaan doono suuqaasi islii kadib markii guddiga degmada kamakunji ee xaafadda islii ay cabasho ka muujiyeen dadka waratada ah oo culays ku haya habsamo u socodka ganacsiga iyo xasiloonida deegaankaasi wariyahayaga yaasiin ciise wardheere ayaa haddaba warbixintan nooga soo dira halkaasi baryahan waxaa jiray muran u dhexeeyey dadka ganacsatada hantida waaweyn ku leh iyo shopping complexka xaafadda islii iyo dadka waratada ah oo hortooda ku iibsada waxay ay gadayeen wax la mid ah taasi oo ay aada uga cabanayeen ganacsatadu waxaa kale oo dhibaatooyin gaara xaafadda islii kasoo kordhaya maandarrida ay geysanayaan gawaarida iyo weliba mootooyinka bikibikiga loo yaqaan oo dilal badan iyo shilal ka geysta xaafadaasi maadaama wadadii ciriiriga ahayd ay ku ganacsanayaan dadka waratada islamarkaana dadka guryaha waaweyn lihi ay dhibaatooyin ku qabaan dadkii macaamiisha ah inay usoo galaan go-aan rasmiya oo maanta ay gaareen guddiga ganacsatada degmada islii ayaa waxa uu tilmaamayaa in albaabada la ysugu dhufanayo dukaamadaasi iyo goobaha ganacsiga iyo dukaamaysiga suuqyada ugu waaweyn magaalada nairobi iyo xaafadda islii saddexda maalmood ee maanta ka bilaabanaysa sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga degmada ganacsatada xaaji ibraahim waxaana hadaladiisa ka mid ahaa isagoo sir jaraa'id ka hadlaya maanta hoteelka nomad ee magaalada nairobi shirkaanaydu waxaan iskugu yeernay annaga oo guddigii ganacsatada islii aan isqabsanay waxaan goosannay in dukaamaha ama moolalka sida loo aqaanaba aan xirno maanta oo arbaco ah khamiis ilaa jimca muddada arrintaana way soconaysaa intii ma aragtay howshaanaytu aan bilaawnay la- guul- guul laga gaaro oo dadkaanaytu hookaas iskugu yeero ama dukaamaha horta ayna ka furteen inay maaragtay eh, laga qaado Eh, sidaa awadeed arrintaana way soconaysaa dadka beecsharadana waxaan eh, u sheegi rabnaa laba gooraba khasaare wayna soo gaashay waa wadaynaa wiig kasta waa wadaynaa sidaa aawadeed shirka sidaasayto ayaa looga yeeray waxaa kale oo maaragtay dhecihaaya wadoodhinkii hataa in la mari laaya oo ninkii alaab naga gadan raba leh ama sikaigu keen ama kongware ama ama kitengela oo magaalada la soo geli karayni magaaladanayto annaka meelaan ugu soconna male dowladda dhexe iyo dowladda gobolkaba waxaan leenahay arrintan islii waa in maaragtay aad iyo aadayto ay ugu fiirsadaan haddii kaloo taheen ayaga ayaa ku khasaarayn ayakaba waxaa la yidhi habar karis xun iidaba kaal ku leh ayakana maaragtay lacagtii eh, canshuurtii la bixinayo way waayni doonaan sidaa aawadeed waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo gabanaga arrintaanayto degdeg in looga hoxeyo
obiyo godfrey waxa uu ka mid yahay dadka iyagu markaasi ku ganacsada bannaanka ama waratada ay hawkariska la yidhaahdo waxaana weydiiyey bal meelaha ay ka helaan alaabtan iyo haddii go'aankani uu sii socdo waxa uu samayn karo These three days we will reduce the price there. We don't know where to get the goods.
godfrey obiyo waxa uu sheegay in ay ka helaan alaabta ay iibiyaan dadka iyagu suuqyada waaweyn leh dowladdana waxaa weydiisanayaa in dhul la siiyo maadaama dhulkii hore ee iyagu ay lahaayeen dib looga qaatay ama laga iibsaday waxa uu yidhi waxaan nahay dad caruur leh oo mas-uuliyiina waxaanan u baahannahay dadkeenna inaan badbaadinno haddii aanan helin meel aan wax ku gadanno iyo badeeca aan gadannana ma badbaadayno ganacsatadu go'aankan ay gaareen ee saddexda maalmood inuu xirnaanayo suuqa weyn ee magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ayaa waxaa ka mid ah dadka iyagu go'aankaasi ayisan sida weynna u soo dhoweynaya xubin ka mida guddiga waaweyn ee ganacsatada sheikh maxamed ibraahim shakuul isagoo aaminsan in dowladda ay tallaabo adag qaadayso kadib markii go'aankani uu hirgalo waxaana arrintani ay ka dhalatay dhibaatooyin soo jiray oo in muddo ah xaafadda islii xagga ganacsiga ka haystay oo u dhexeeyey ganacsatada waaweyn iyo dadka waratada ah waxaana suuqan eh, waa suuq aad u weyn oo u dhigma suuqyada kale ee nairobi haddana macaamilka dowladda ay kula dhaqanto waa macaamil aad u liito oo waxba lagama qabto canshuurta ugu badanna waa laga qaadaa intaasoo kunoo konteynar baa soo dega intaasoo canshuuraa la qaadaa dowladdu waxbay ka qaadato waxba ma tarto xiritaanka suuqa la xirayo markii aanu ku dhawaaqnay madaxda ugu sarraysay dowladda kenya markiiba nala soo hadashay sababta waxay ogyihiin canshuurtii go'ayso dhaqaalihii inuu go'ayo waxaan aaminsannahay inaan haddaan suuqa xidhno ay dowladdu tallaabo ka qaadi doonto arrimaha hokariska waratada arrimaha amniga arrimaha gawaadhida mataatuugyada iyo mootooyinkan gabdhihii soomaaliyeed baabiye ee, maaragtay dardaraya ee, tuugada iyo subabawarka dadkan waxlaynaya qashinka iyo nadaafad darrada waxaa ka jira oo dhan markii suuqa la xiro ee dowladdu ay dhadhamiso kharash la'aanta iyo canshuur la'aanta ay dhadhamiso waxaan aaminsannahay inay tallaabo ka qaadi doona haddana way ballan qaadeen inay tallaabo ka qaadi doona waxayna ganacsada ku baryayaan in suuqii dib loo furo arrintaa waxbaan ka qaban annagana saddexdaa beri way naga go'an tahay haddaanaan kuba darinba dadka ganacsatada ahi waxa ay dowladda u soo jeediyeen in loo raro dadkan waratada ah ee aqal walba hortiisa ku ganacsanaya meel gaara oo city market ah ama suuq gaar oo magaaladu ay leedahay kaasi oo hadda ay sheegeen inay kala shaqaynayaan dowladda hase yeeshee dadka waratada ahi waxa ay u arkaan in ay xaafadda islii tahay fursad weyn walow ganacsatadu ay ogol yihiin kuwa deegaanka islii ka soo jeeda in loo sameeyo meel suuqa balse kuwa ka soo guuray deegaanada ku xeeran nairobi oo aan iyagu ka soo jeedin islii lama ogolaan doono yaasin ciise wardheere v o a nairobi
xarunta xuquuqul insaanka ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa ee human rights center ayaa warmurtiyeed ay soo saartay waxa ay walaac kaga muujisay islamar ahaantaasina xukuumadda somalilan ugu baaqday inay joojiso dacwado ka dhana dad rayid ah oo ay sheegeen in kiisaskooda ay qaado maxkamadda ciidanku gudoomiyaha xaruntan guuleed axmed jaamac oo wariyaha v o a hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwaac u waramay ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan dad loo xiray aragtidoodu ay cabireen
arrinkaas wuxuu ku saabsanaa da- dalku wuxuu u qaybsan yahay laba maxkamadood waaweyn midna waa maxkamadda ciidanka ma- midna waa maxkamadda madaniga ah, maxkamadda dadka caadiga ah la saaro walaacaanu qabnaa wuxuu ahaa in cid aan ciidan ahayn la saaro maxkamadda milatariga ah oo loo aasaasay oo loogu talagalay sida dastuurka ku qoran in la saaro oo keliya dadka ciidamada ah siiba ciidanka qaranka ah oo ah ciidanka milatariga loo yaqaano in la saaro marka walaacaanu ka qabnaa waa midaas way maxaad aragteen maxaa jira ee, in, em, ma dad baa la saaray mise walaacunbaad idahay oo waxaad kasii dardaarwelinaysaan may dad baa la saaray sanadkan ugu yaraan laba dacwadood oo kale waaweyn oo kale sa- oo kale jaada ayaa la horgeeyey dad shacaba oo aan ciidan ahayn militarin ahayn ayaa maxkamadda ciidamada la horgeeyey taas weeye ta nagu keentay maaragtay walaaca waxaan odhan qabnaa sida dastuurku sheegaya in qofku haddaanu ahayn ciidan militari inaanu ahayn dembiguu galaa noocu ko- doonaha ahaada in la horgeeyey maxkamadaha caadiga ah sababtoo ah dalku dal militari maaha oo dal shacaba wakhti dagaala kuma jiro marka sabab qof shacaba loo horgeeyo maxkamad militariga xitaa hadduu ciidanka wax ka galay waa in maxkamadda caadiga la geeya qofkaas lakiya ka mid ah dacwadahaasoo kale ee, sida ka warqabnay dacwadii hore waa lasoo afjaray en, ee, kiiskii berbera dacwado kale dibu bilaabmay maanay en, intii horan ku koobnayn taa kiiska berbere waa ka mid oo dhowr iyo labaatankii qof ee maxkamadda lasoo taagay midkoodna militari ma ahayn marka waxay ahayd inaan la horgeynin maxkamadda militariga waxay ahayd in la geeyey maxkamadda shacabka waxaa ka dambeeyey in nin weriyaha maxamed amiin la yidhahdo iyo laba qof oo kaloo lala eedeeyey oo arrin suxufinimo ma ahayn laakiin dacwad a- aan sinaba ciidan ugu shuqul lahayn iyadoo loo haysto ayaa maxkamadda ciidamada la geeyey xitaa qofka dhibanaha ah ee ashkatoonaya aanu ahayn ee maaragtay ciidan ee dadka eedeysanaasha qofka midib booliisa baa laleeyahy maxkamadda militariga baa la geenaya dhibaatadu markaa waa maxay maaha maalin iyo laba in dad la geeyo dhibaatada waxa wey in caadi laga dhigto qof shacaba in maxkamadda militari la geeyaabaa dastuurkii kasoo horjeeda taasina waxay keeni kartaa berri toole qof kastoo kale oo dadka ka mida in la horgeyn karo maxkamadda militariga inay noqonayso kolkaa wax iska caadi oo la la caadaysto marka walaaca taasaa keenaya Way, geesta kale ee guleed waxaad walaac ka muujiseen warmurtiya dambe soo saarteen en, in dadka qaar warbaahinta bulshada wax ku qoray iyagana in in eh, kiisas iyo weliba xarig lala adeegsaday iyo taas maxay ah waxaa u dambeeyey siciid maxamuud gaheer oo ah nin qoraaya oo wax ka qoraya airportka hargeysa oo max- oo la xiray oo loo xiray aragtidiisa oo u cabiray taasina waxay kasoo horjeeda dastuurka qodobka soddon iyo labaatanaad waxayna daba socotaa maaha keligii ee dhowr jeer suxufiyiin ilaa toban suxufiyo afartii bilood u dambeeya la xidho lasii daayay oo loo xiray wax la xidhiira aragtidooda cabireen marka waxa weeye codsigai waxa weeye dastuurku wuxuu si cad u damaanad qaadaya in qofka aragtidiisa cabiri karo aragtidu cid bay ka cadhaysiin kartaa way xumaan kartaa way qurux badnaan kartaa laakiin in dulqaad loo yeesho aan dadka aragtidooda loo xidhinin ayay ku qoduntaa eh, doodda iyada way laakiin en, ciidamada boolisku ka hadlay xarigga siciido kale waxay tilmaameen in arrimo en, nabadgelyada somalilan la xidhiidhayo xidheen ma taasi ma jirtaad leedahay mana taas jiro waa waa aragnay eh, waxa waxa loo xiray waxyaabuu ku qoray baraha bulshada iyo qoraallo u daabacay uma aragno xorriyadda hadalku inay nabadgelyada dalka wax yeelayso waxaan aragnay inay tahay qaab wanaagsan oo dadku ku nafisi karaan halkii dadku gacmaha ay wax ku qaadan lahaayeen inay dadka ku maagi karaan hadal marka eh, turjumaadan anagu u aragno hadalka siciid maxamuud gaheer waa inuu xorriyaddiisa hadal cabirayay oo uma aragno inay tahay wax waxyeello u geysan kara eh, qaranka amni darra ah marka mar haddaan loo haysan ficiluu sameeyey meeluu weeraray ee tahay waxa loo haysta aragtidiisuu cabiray ama shir buu ka qayb galay waxaan qabnaa inay taas tahay arrin dastuuriya dastuurkuna u damaanad qaaday baaqa caalamiga xuquuqul islaamkuna u damaanad qaaday dowladda iyo booliiskana cid waliba inay tahay inay ku ixtiraamto oo loo ogolaado dadku inay dhaliili karaan Ee, muhiimadda waxa weeye qofku waxa uu sheegayo in lagu qiimeeyo wanaagga iyo xumaha maaha qofku wax wanaagsan waxunba uu sheegi karaa oo aragtidiisu cabiraya Ta- midaas waa in dulqaad loo yeesho
gudoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka ee fadhigeedu iyo himgalada hargeysa ayuu kaasiyaha guuleed axmed jaamac wuxuuna la hadlay wariyaha v o a ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal arrimaha la xiriira socdaalka ayaa ah ololaha doorashada madaxtinimo ee maraykanka arrin aad u weyn siyaasadda musharaxa dimuqraadiga iyo kan jamhuuriga waa ay kala gedisan yihiin dhowaanahan trump waxa uu dabciye ku celceliyey hadalkiisii aan ku celiyo dhegaystayaal halkaasi raalli ahaada dhowaanahan trump ayaa waxa uu dibcinaya halka uu ka istaagnaa arrintaasi waxa uu dabcan ka hadlaya halkuu ka taagnaa arrinkaasi waxaana la rajeynayaa in dhowaantan uu jeediyo khudbadiisii uu kula hadlayo socdaalka uu kaga hadlayo wariyaha v o eda carlon presuti ayaa warbixintan soo dirtay waxaase soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga donald trump arrinta socdaalku waxay u ahayd mid aad u weyn
waxaannu darbi weyn ka dhisaynaa xadka maalinkii uu trump ku dhawaaqay musharaxnimadiisa ayuuba ka dhawaajiyey inuu derbi weyn ka dhisi doono xadka maraykanka iyo mexico waxa uu sheegay inuu xoojin doono arrinka dalkugalka isagoo sidoo kalena tilmaamay inaan dhalasho loo ogolaan doonin dadka sida sharci darrada maraykanka ku soo gala waxa uu qorshaynayaa in waddanka uu ka musaafuriyo kow iyo toban milyan oo muhaajiriin sharciyo aan ku haysan gudaha maraykanka sidoo kalena waddanka ka saari doono waxa ugu yeeray kuwo foodada sameeya On day one, I'm going to begin swiftly removing criminal illegal immigrants from this country.
maalinka koowaadba waxaan samayn doonaa inaan bilaabo inaan dalkan ka saaro muhaajiriinta dembiilayaasha ah ee aan sharciga haysan hillary clinton ayaa sidoo kale musaafirin doonta dembiilayaasha qarbudaadda sameeya siyaasaddeedase arrimaha socdaalka waxa ay shabahaysa ama ay u eg tahay midda madaxweyne barack obama hase yeeshee mararka qaar waxaaba la sheegay inay kasii durugsan tahay waxa ay tilmaantay boqolkeeda maalin ee xafiiska joogtaba inay u yaboohi doonto dadka aan sharciyada ku haysan maraykanka wadiiqo ay ku noqon karaan muwaadiniin maraykana I believe that when we have millions of hardworking immigrants contributing to our economy, it would be self defeating.
waxaan aaminsanahay marka aynu haysanno malaayiin muhaajiriina oo shaqo adag qabanaya oo dhaqaale ku biirinaya waddankeenna waxay noqon doontaa guuldarro nafsaani ah oo bini'aadamnimadeenna ka dhan ah haddii la isku dayo in dadkaasi la cayriyo xarunta cilmi baarista ee p u a fadhigeedu yahay magaalada washington ee waddanka maraykanka ayaa sheegtay in cilmi baaris ay sameeyeen ay muujinayso in toddobaatan boqolkiiba codbixiyaasha maraykanku ay u arkaan arrinka socdaalka qodob muhiim u ah doorashada ka dhici doonta maraykanka nofembarta soo socota sideedeeda warbixintaasi waxaa nala socodsiinayay jamaal axmed cusmaan markana kusoo dhowaada mid ka mid a heesihii
ma og tahay in badan baan ka aamusnayo abka kaala baqaye ma og tahay in badan baan ka aamusnayo abka kaala baqaye mana abtagayo anigu anigu adigaan ku jeclee ajo kaama dhoobayn igar kaama gaagixin taamana abtagayo anigu anigu adigaan ku jeclee kaalay kaalay kaalay adhaxday u qaad kaalay kaalay kaalay adhaxday u qaad
ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenka يابا أرحنا ما بحيالي ما أقتهي أيامهن أنجيو هوين كبا أرحنا ما بحيالي ما أقتهي أمانيو ولقود بالملي أنك مسجاي حتى دون تولولو ما أقتهي أمانيو ولقود بالملي أنك مسجاي حتى دون تولولو
waxaa idinku soo maqan dhegaystayaal goordhow warbixinno iyo xubno ay ka midka yihiin xubinta dooda gaaban iyo caafimaadka iyo qoyska waxaase intaasoo idinka horeynaya mar kale qodobadii wararka ugu waaweynaa oo aan idin dulmado waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa cabdulqaadir muumin ku dartay liiska argagixisada sidaa aadkahay loo calaamadeeyey ee amarka madaxweyne ee tirsigiisu yahay kaasoo cunqabateen ku soo rogaya shakhsiyaadka iyo kooxaha la go'aamiyey inay halis ku yihiin maraykanka cabdiqaadir muumin ayaa madax ka ah koox uu ku xihan daacish ee soomaaliya waxaana la sheegay in hore uga tirsanaa kooxda al-shabaab oo xilaalka lagadisan oo uu soo qabtay
dalka iiraan ayaa ugu baaqay turkiga inuu si degdega u soo afjaro howlgalladiisa milatariga ee uu ka wado waqooyiga waddanka suuriya waxaana dalka iiraan ay sheegeen in joogitaanka ciidamada turkiga gudaha waddanka suuriya ay sii xumeyn karto keliya xiisada colaadeed ee halkaasi ka jirta turkiga ayaa toddobaadkii hore bilaabay howlgal uu ku fulinayo gudaha waddanka suuriya oo uu ku bartilmaameydsanaya kooxda isis iyo weliba kooxaha kurdiyiinta ee maraykanku uu taageero taasoo xukuumadda turkigu ay u aragtay inay xiriir la leeyihiin xisbiga mucaaradka ee p k k ee dalkeeda ka dagaalama
guddiga doorashooyinka waddanka gaboon ayaa sheegay in cali bongo uu ku guulaystay doorashadii dalka ka dhacday sabtidii xilli ay soo baxayaan eedeymo sheegaya inay jirtay wax isdabamarin wariyaha v o eda idriis fool ayaa soo sheegaya in qaar ka mida guddiga doorashadu ay iscasileen maanta islamarkaasina ay dibadbaxyo ka bilowdeen magaalada caasimada libreville ninka sida aadka ula tartamaya madaxweyne bongo ee yinbing ayaa sheegay in uu hayo cadeymo muujinaya in doorashada lagu shubtay oona u gudbin doona cabashadiisa maxkamadda dastuuriga ee waddanka gabon natiijada rasmiga ah oo lagu dhawaaqay maanta ayaa muujinaysa in madaxweynaha hadda talada haya uu helay codadan boqolkiiba halka musharaxa ka socday mucaaradkuna uu helay boqolkiiba
ka hor inta uusan maanta jeedin khudbadda uu ku sharaxayay siyaasadiisa socdaalka ah ayaa musharaxa xisbiga maraykanka ee jamhuuriga donald trump waxa uu dalka mexico kula kulmi doonaa madaxweynaha waddankaasi enriu bena neto xafiiska madaxweynaha neto ayaa waxa uu sheegay in trump uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton labaduba uu ku casuumay wadahadallo ku saabsan xiriirka labada dal ee deriska ah nieto ayaa waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in wadahadallada sare loogu qaadi karo danaha mexico islamarkaasina lagu badbaadin karo dalka mexico dadkiisa oo meel kasto iyagu ay joogaanba
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a markan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana markan la diyaar ah waryahayaga khadar maxamuud xareed oo nairobi jooga
wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa ayadoo la filayo in dhowaan soomaaliya ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimo ee dalka ayaa haddana siyaasiyiinta iyo dadka qaar waxa ay dhaliilo kala duwan u soo jeedinayaan madaxda soomaalida siyaasiyiinta qaar ayaa qaba fikir ah in wakhtiga hadda la haysto ee loogu talagalay in doorashadu ay ku qabsoonto aysan suuragal ahayn sababo la xiriira dhinaca ammaanka iyo dhaqaalaha waxaana xubinta dooda gaaban igala qaybgelaya ibraahim faarax bursaliid oo ah falanqeeye arrimaha caalamka iyo dr sadiiq maxamed eenow wasiirkii hore ee caafimaadka ee maamulka puntland waxayna labadooduba ku wada sugan yihiin magaalada nairobi labadiinuba kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban su-aasha ugu horeysa haddii aan siiyo bursaliid bismillah qadar waa mahadsan tahay walaalka enona waan salaamayaa iyo iyo intana dhegaysanaysa bulshaweynta soomaalida intaas kadib amni keliya maahan waxaad mooddaa in saamaynta doorashooyinka dalka kusoo foodle ay badan yihiin saad adigaba sheegtay dhaqaalaa jira waxaa jira farsamo xumo farsamo keliyaman waxaa kaloo jira sida muuqata inay jiraan kooxo soomaaliyeed oo ay lug iyo lababa u laaban tahay oo raba inay iska dahdahsadaan ilaa laga yaabo in heshiis cusub oo kii kambaalo oo kale lasoo rogo haddana la yidhaahdo muqdisho accord oo la rabo sannad iyo labo heshiiskii muqdisho haddana ha lagu dara laleeyahy sidase muuqata haddiiba ay dhacdo in mar kale wax lagu daro waxaad moodaa in intaan loo bixin fasaxa bisha labyotobnaad ee nagu soo fool leh ka hor inay wixii soo gabagaboobaan laakiin sida adduunka kaleba laga baran karo waa suurtagal in iska daa doorashada nooca dadbane hadda aan ka shaqaynaynay xataa ee doorasho qof iyo codah soomaaliya ka dhici karta haddii uu jiro rabitaan siyaasadeed oo dowladda mucaaradka maamul goboleedada iyo bulshada rayidkaaba ay si guudoo soomaalinima u go'aansadaan ugana go'anta waa mahadsantahay waxaan siinayaa dr sadiiq eenow sidee ayay kula tahay bismillaahi raxmaan raxiim khadar iyo adiga iyo ibraahimba waa idin salaamayaa arinta su-aashana intaanan u dhaadhicin waxaan jeclaa hordhac yar inaannu samaysto xilligan hadda la joogo ma ahan xilligii su-aashan la isweydiin lahaa afar sano ka hor ayaa nimanka mas-uuliyiinta ah oo soomaaliya maanta daadihinaya kitaab jaamaca gacanta saareen inay dalkan ku dhaqayaan according constitutionka u yaalla doorasho in la qabtaana waa hawsha ugu fudud oo laga filayey inay diyaariyaan hadda waxaa la joogaa xilligii ay doorashada dhici lahayd marka su-aasha inay soo baxda maba ahayn afar sano jaanibsa baa jiray oo lagu cayaaray sidee marka u dhici kardhaa mushkiladaha hadda jira haddii dhan loo eego mushkilado aad iyo aad u culus baa hor taagan oo doorashadii oo ay ugu culus tahay guddigan madasha isku magacaabay oo aan wax dastuuriya ayan ku dhisnayn iyagiibaa hawshii jeebka gashtay waxnana ma soo wadaan marka waa nin hoteel furihiis haysta oo dibadda furihii la fadhiya hoteelkii lama geli kara hadduusan furin sina waa u fududdahay oo waxaa weeye haddii kubadda ay dhulka dhigaan ay cidhka ku hayaan kooxda madashaah ee mas-uuliyiinta ah waa horay hawshu kala socon lahayd barlamaan baa jira guddi doorashaa jira maxkamado saraa jira haddii hawsha loo soo celin lahaa iyaga hawshu waa furdaamin lahayd waa socon lahayd doctora marka adigu waxaad qabtaa in xilligan inta wakhtiga la haysto aanan waxba lagu dhammayn karin
xilligan labada biloo haray haddii ay rahmanaato oo nimanka madasha u rahmanaato haddii waxba socon mayaan waxay ku dhammaynayaan wakhtigii fadhi iyo fadhi dhexdiis labaatan cisho iyo bil baa lumaya aan waxba la qaban laakiin haddii dadkii hawsha wadi lahaa kubadda cayaari lahaa loo daayo hawshu waa socon lahayd waayahay bursaliid baan siinaya bursaliid haya adigu sidee u aragtaa
qadar waa mahadsanta waxaan rabaa doctor sadiiq inaan waxyar uga duwanaado waa run inaan guddiga madasha meel lagu haynin dastuurka federaalka ee kumeelgaarka hadda muqdisho noo yaalla waa run inaad moodid in labadii dib loogu noqday nidaamkii saxiixayaashaha oo ay ajaanibtii bese ka maqan yihiinoo toddoba nin oo soomaaliya wax noo saxiixayaan laakiin dhanka kale waxaad mooddaa kuqabatayba sibaa looga baxaaye raqba waa raggeede maanta mar haddii ilaahay uu ayagii baday masiirkii dalka in sidii un wax la isugu dhoodhoobi lahaa la isugu keeni lahaa un xoogga la saaro marka su-aasha taagan waxaa weeyaan in la rabi lahaa inay u furaan albaabka xubnaha muhiimka ka ah bulshada rayidka ah sidaas lagu ballaariyo guddigii madasha marka waan waan ku khasbannahay hadda inay madasha shaqadii sii wadaan laakiin waa inay dastuurkii inta la ilaaliyo baarlamaanka federaalka oo noqda hay-adda dastuuriga ee ugu sarraysa dalka oo wax kastoo ay keenaan dib loogu celiyo ayadoo ay saxeexdo haddama waxaa jira qodobo dastuurka ka tirsan oo la barbar marayo ha waxa- waa- qodob- qodobka ugu horreeya uguba muhiimsan waxaa weeyaan in madaxweynaha shirkii abril ka soo baxay ee- ee go'aamadii shirkii abril ka soo baxay ee madasha uu keligii warqad madaxweyne ku saxiixa ku ansixiyey hadda culayska yaalla waxaa weeyaan xilligiisii wuxuu ku eegyahay bisha sebtembar tobankeeda asaga markii in loogu daray ilaa soddonka oktoobar inuu xafiiska sii fadhiyaa xaansho iskuma saxiixi karo waa inuu marka baarlamaankii qasab ugu soo noqdaa maadaama uu yahay baarlamaanka soomaalida hay-adda ugu sarraysa ee dastuuriga ama siyaasadda dalka jirta waaya doctor sadiiq eynow muxuu yahay walaaca adig kuu muuqdo walaaca nimankan madasha waxaa oday waa madaxweyne xasan shiikh Eh, xasan shiikhna bisha tobankeeda ay uga eg tahay Eh, sida hadda uu saaxiibkay sheegay s- saxiix uu barlamaankii kala wareegay taladiisii Eh, iskuma uu saxiixi kara haddana isla isagii inuu joogo bisha tobankeeda waxaa weeye madaxweyne xasan xilkii waa ka degayaa Eh, qof wuxuu noqonayaa shakhsi caadiyo soomaaliya barlamaankii fursadiisii buu helayaa Eh, haddii barlamaanka marka eh, tiim baa ku jira wadaniyiina sida eh, soomaalidoo dhan ay sheegayaan anigoo shakhsiyan ma aqaan xubnaha barlamaanka qof iyo labaan ka aqaan haddii tiimka ay fursad helaan oo cadaadiska kor kaga imaanayo uu meesha ka baxo eh, waxaan filayaa in wax badan ay sixi karaan muddada yarta ah, eh, doorashana ay ku dhigi karaan ku dhigto gabagabadii xubinta doodda gaaban aan isla soo gaarnay maxaa kusoo gabagabaynaysaa doctor sadiiq eynow waxaan ku soo gabagabeynayaa oraah xigmada waajildha oo einstein ka tegey wuxuu yidhi haddii broblem la yidhaahdo hal saac ku xalli shan iyo konton daqiiqo waxaan ku baran lahaa mushkiladda shan daqiiqana xalkaan ku heli lahaa waxaan ku soo gabagabeynayaa soomaali waxay u baahan tahay dad diraaso ku sameeya mushkiladdeeda eh, shan iyo konton daqiiqo eh, shan daqiiqana ku xalliya waxaana rajaynayaa doorashadan dhici doonta dad noocaasa inay yimaadaan barlamaan iyo madaxtooyaba
qadar mahadsanid xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedada iyo guud ahaanba taageerayaashooda waxaa looga baahan yahay inay albaabka u furaan bulshada rayidka waxaa loo baahan yahay in la siiyo qofka soomaaliga ahi xaqa dastuuriga ee uu leeyahay in la dooran karo waxna uu dooran karo iyadoon hal doolar looga qaadanin eh, murashaxnimadiisa waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan ku soo koobo inaan soomaaliya maanta loo kala harin dadka waan wanaagsan labada aqal inay galaan dowlad aan leennahayna aan la soo baxnay ilaah idamkiisa kuwaasina waxay ahaayeen ibraahim faarax bursaliid oo ah falanqeeye arrimaha caalamka iyo doctor sadiiq maxamed eenow waxayna igala qaybgalayeen xubinta doodda gaaban tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo
qadar maxamuud xareed aad buu u mahadsan yahay iyo doodaasi gaaban haatanna kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo wariyahayaga cabdixakiim maxamuud shurwac
kulanti wacanoo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in ka badan boqolkiiba afartan carruurta yaryar ee dhasha ay helaan naasnuujin toosa oo aan kala goyn lahayn halka boqolaal kun oo kalena la tilmaamo in dhimashadooda ay sabab u tahay sagsaag kaga yimaada caanaha naaska hooyada bahda caafimaadka ayaa alaaba ku taliyay in hooyadu ay ilmaha nuujiso naaska laba sannadood oo xidhiidha haddaba barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan waaynu kaga hadli doonaa ahmiyadda naasnuujinta iyo weliba faa'iidada ay u leedahay ilmaha iyo hooyada ayaa waxay noogu warrami doonaa doctor isxaaq axmed cilmi oo ah dhakhtar cudurrada guuda kana howlgalo cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa Ee, naasnuujintu een, breastfeedingka waxaa loo yaqaanaa in ay hooyadu naaskeeda ay ilmaha yar caanaha ku- ka siiso Een, waa arin marka la eego dhinaca diiniyana diinteenunayna farayso dhinaca marka la eego caafimaadkana qeexitaano fara badan ay ku sameeyaan dhakhaatiirta eh, gaar ahaan dhakhaatiirta loo yaqaano american academy associationka oo ah een, dhakhaatiirta mareykanka ururada dhakhaatiirta ee ciyaalka oo oo sheegaya in hooyo kasta in ay ilmaheeda ay naas nuujiso waxaa aada looga hadlaa inta badan oo loogu dardaaray inay hooyadu ay lixda bilood ugu horeysa ay siiso ilmihii oo ay naaska si joogtaa u siiso ay u hesho muhiimad intee leeg buu leeyahay ilmihii oo kale naas nuujinta
muhiimadda ama faa-iidooyinka naasku leeyahay waxaan u kala qaadi karnaa muhiimada uu leeyahay ilmaha iyo mid uu leeyahay hooyada haddaan ku horeeyo naasnuujintu ilmaha waxa uu leeyahay faa-iidooyin badan oo ay ugu horeeyaan difaaca ilmaha yar oo ah inuu ilmaha yar ka ilaaliyo maxay ahayd inuu ku dhaco xanuunada sida virusiska markuu yaryahay weliba aada aada ugu badan sidoo kale wuxuu u sameeyaa naasnuujintu weliba qeybta loo yaqaano colostromka oo ah treat five dayska hore saddexda cisho ilaa shanta cisho ugu horeeya ay hooyadu soo dayso waxay u sameysaa immunity bo- boosting waxa la yidhahdo oo ah in difaacaysa ay n kor ay usii dalaacdo n ilmaha yar waxaa la sheegaa waxyaabo badan oy ka mid tahay inay ka ilaaliso in mustaqbalka uu yeesho xanuunada sida xiiqoo kale elerjigoo kale n sidoo kale naasnuujintu waa waa shayga keliya ee ka- ay ka kooban n nafaqo dhammaystiran oo uu ilmaha yar ka helo faytamiino iyo brotiinis iyo fat isku dheeli tiran sidoo kale ilmaha yar waxay faa-iido ugu tahay inuu ilmaha yar uu helo een, miisaan optimal ah oo ilmaha yar haddii la siiyo naa- een, caanaha kale amaba wax loogu dhex diro wax laga yaaba ama inuu overweight noqdo amaba inuu underweight noqdo oo miisaankiisu ama inuu ka bato halkii loogu talagalay ama inuu ka yaraado laakiin ilmaha yar ee naaska jaqaa isagu faa-iidada uu ka helay ee dheeraadkii waxa weeyaan in uu noqdo qof miisaankiisu miisaan dhammaystiran een, hela sidoo kale waxay dhakhaatiir badan sheegeen marka research la sameeyey ama baaritaano badan inuu ila inuu ka hortag u noqday een, eh, xanuunka loo yaqaano eh, sudden infant death syndrome-ka oo ah in ilmaha yar isagoo seexday un lagu arko isagoo dhintay marka dambe hooyada marka istiraada jeegare oo loo yaqaano oo ku badan ilmaha yar ee u dhexeeya hal bil ilaa hal sano weliba gaar ahaan wuxuu ku badan yahay xanuunkaasi ciyaalka yaryar ee hal bil ilaa afar bilood waxaana la ogaaday ciyaalka yaryar ee naasnuujinta loo sameeyo in xanuunkaasi uu aada ugu yaryahay oo naasnuujintu uu noqday waxyaabaha ilmaha yar u- een, u u noqday protection waxyaabaha kale ee ka mid ah faa-iidooyinka naasnuujinta ilmaha yar uu ka helo waxaa la ogaaday in mustaqbalka ay yeeshaan ciyaalka yaryar high i q oo ay ka maskax badan yihiin ciyaala ee maxay ahayd ciyaalada een, kale aan een, naaska een, la siin oo isaguna ay ka mid tahay faa-iidooyinka uu naasku u leeyahay ilmaha yar hooyadoo kale iyadana ahmiyad intee leeg buu yeelanaya Een, eh, hooyadoo kale een, hooyada iyada faa-iidooyin badan buu leeya ka mid tahay number one een, in hooyada uu sameeyo een, extra calory een, een, destruction oo ah in hooyada energy dheeraada ay ku keentay inay isticmaasho oo jirkeeda ay ka burburiso taasoo u sahlaysa in een, eh, miisaankii ay markii uurka lahayd ay hesh- eh, een, fuulay inuu inuu inuu ka dhaco Een, faa-iidooyinka kale ee iyaduna ku jira ee hooyada uur kale een, ugu jira waxaa kamid a in hormoon ay soo diiso loo yaqaano oxytocin dheecaankaas oo u sahla een, dhowr faa-iido leh oo faa-iidooyinka ee ugu waaweyn ay kamid tahay in hooyada naaskeeda uu sii bato caanihii oo isagu laftiisu sii sahla in hooyada caanihii sii kordho waxyaabaha kale u sahla waxaa kamid ah in makaanku uu weynaadaa marka uurka hooyada ay qaado inuu halkiisii ku noqon karo markay hooyadu kadib dhasho waxyaabaha kale ay naas ee, hormoonkaasi isagu u sahla waxaa ka mid ah in hooyadu dhiig buxu ku yaraado marka maxay ahayd ay dhasho ka bacdi hadday naas nuujinta hore ugu bilowdo ilmaha yar oo iyadu u sahashay ilmaha yar in hooyadu maxay ahayd uu uu dhiig buxu ka yaraado faa-iidooyinka kale ee hooyadu ay ka hesho waxaa ka mid ah in hooyadu ay khatarta ee, loo yaqaano een, ay yareyso riskiga maxay ahayd xanuunada sida kansarka ku dhaca naasaha iyo kansarka ku dhaca overiga oo loo yaqaano qeybta maxay ahayd ee, makaanka ee kuxanta soo saara oo labadaba waxay yareeyaan ee, wuxuu yareeyaa ee, maxay ahayd naasnuujintu waxay ahayd xanuunadaasoo dhan buu hooyada ka yareeyaa faa-iidada ugu dambeysa ee weliba aadiga ugu muhiimsan waxa weeyaan bondingka oo ah in hooyada iyo ilmaha yar ay u sameyso xidhiidh gooniya ah isku soo dhowaansho iyo waxyaabaha kale ka mid tahay ee hooyadu inay ku wacyigeli ee, ay maskaxdeeda ku hayso waxa weeyaan in ay tahay naasku inuu yahay shay een maxay ahayd een, eh, aan u baahnayn in la sterilize gareeyo ama in la karkariyo u baahnayn in waqti lagu bixiyo sidoo kale waxa weeyaan maxay ahayd shay jaban
Way gabagabada haddaan doctoorka weydiiyo een, eh, ilmihii waa la siinayaa naaskii waa la nuujinayaa muddo een, laba sanadood amaba aanaan xidhiidhaa loo nuujinaya si ay diiniyan loo tilmaamaya amaba een, bahda caafimaadka laftirkooga ay qabaan een, eh, ma naaskunbaa loo wadaya mise xilli baa jira iyadana cuntooyin iyo weliba waxyaabo kale lagu kabaya oo ilmihii loo raacinaya Een, waxaa jira een, waxa la yidhaahdo exclusive breastfeeding oo ah in hooyada lixda bilood oo hore la siiyo ilmaha yar la siiyo caanaha hooyada oo keliya waxaa looga jeedaa exclusive breastfeeding inaan loogu darin ilmaha yar wax biyo ah wax caano kale ah wax cunto ah keliya ilmaha yar naaska hooyada baa la siinayaa qaxitaanka waxaa lagu soo daraa oo dhakhaatiirtu ku darto hadduu ilmuhu xanuunsado oo uu dawooyin u baahdo amaba uu shubmo oo ars u baahdo oo kale markaasoo kale iyada lagama saaray exclusive breastfeeding oo ilmaha yar hadduu yar xanuunsado la siiyo oo ars oo loo qaso la odhan maayo exclusive breastfeeding buu ka baxay laakiin haddii ilmaha yar wax biyaa loogu daro ama waxaa loo yaqaano infant formulada waxaa loo yaqaano oo ah caanahan la formuleedgareeyey in loo sameeyo ilmaha yar in ilmihii yara ka baxayo marka waxyaabaha ay keeni karto waxaa ka mid ah in caanihii hooyadu ay yaraato oo ilmaha caanihii hooyadu ay soo saaraysay markastoo ilmaha yar caanahu hooyadu ay ay exclusive breastfeedingka ay ay ay samayso waxaa sahlanaanaya in ay hooyadii soo saarto caano fara badan marka waxaa jira in waxaa la jira wax markii lix bilood ilmihii uu gaadho waxaa jira wax loo bilaabo waxaa la yidhaahdo complementary feeding complementary feeding waxa weeyaan waa cuntooyinka solid foodska ee loogu daro liquid feedsku markii hore qaadanaya oo ah biyihii cuntooyinkii jilicsanaa markii hore qaadanaya baa loogu daraya cuntooyin adag marka ilmaha yar naaska waxaa la siin karaa ilaa laba sano qofkii usii wadaya laba ilaa laba sano ilmaha yar iyadoo cuntadii kalena loo raacinayo haddii naasnuujinta lasii wado keligeed oo lix bilood lagu maxay ahayd kabacdina aan loo bilaabin complementary feedingka ilmaha yar waxa ku dhacaya waxaa loo yaqaano mal nutrition oo ah nafaqa daro maxaa yeelay jirkiisan koray iyo ilmaha hooyada naaska intay soo saaraysa caanuhu isma maaj ama iskuma iskuma dhigmaan guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska tan intiinu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay mahadsaned cabdixakiim haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaa jira in suuqa kale iibsiga ciyaartooyda oo muddooyinkani furmaa uu soo gabagaboomi doono oo caawa uu soo xirmi doono ayaa kooxuhu weli waxa ay u kala hardamayeen sidii ay ciyaaryahanada isla yihiin naadiyadooda waa ay ka dhiman yihiin inay la soo wareegaan haddii dhegaystayaal warbixinadaasi aan idin dulmarnana waxaa jirta in david louis oo horey ugu ciyaari jiray naadiga kubadda cagta chelsea ay hadda naadigaasi mar kale doonayso in ay la soo saxiixito ciyaaryahankaasi daafaca ka ciyaara ee xulka waddanka brazilna sidoo kale u ciyaara waxaa wararku ay sheegayaan in chelsea ay ku doonayso david louis adduun lacageed oo gaaraya labayo soddon milyan lacagta ganiga starlinka iyadoo naadiga b s g waddanka faransiiska hadda uu david louis uu ciyaaro ciyaanka waddanka ingiriiska u dhashay jack walshir ayaa waxaa la rajeynayaa inuu ku biiro naadiga barnmouth oo qab ama ahaan ugu biiro ciyaaryaankaasi khadka dhexe naadiga arsenal ayaan muddooyinkii ugu dambeeyey wax boos joogtaha uusan ka helin naadiga arsenal juan kodrado ciyaaryahanka la yidhaahdo ayaa isaguna waxa uu ku dhow yahay in uu u wareego naadiga kubadda cagta yuventus ee waddanka talyaaniga tottenham hosber ayaa waxa ay rajeynaysaa in siddeed iyo toban milyan ay gaarsiiso lacagta ay doonayso inay kagala soo wareegto ciyaaryahanka musa sisoko naadiga newcastle ee isla waddanka ingiriiska sidoo kale sbarska waxa ay xiise gaara u haysaa ciyaaryahanka morgan ee qadka dhexe ka ciyaara naadiga united u dheela iyadoo isla mar ahaantaasina dhinaca kale leicester city ay ogolaatay inay bixiso lacag ku dhow soddon milyan oo ganiga starlinkahi si ay ula soo wareegto ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara naadiga kubadda cagta sporting lisbon ee waddanka bortugiiska ee ciyaaryahan islam silamini swansea city ayaa waxay wada xajood kula jirtaa naadiga westham united oo ay doonayso inay qaab ama ahaan ay kula soo wareegto ciyaaryahan ener flencia lixlabaatan jirkan ee wadan ekwadoor u dhashay ayaa waxa uu naadiga hamliska kaga soo biiray naadiga bashukas oo lacag gaaraysa labayo toban milyan ee ganiga starlinka sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii dhegeystayaal ciyaaryahan samiir nasri ee waddanka faransiiska u dhashay ayaa isaguna waxa uu ku dhow yahay inuu ku biro naadiga kubadda cagta sevilla ama naadiga torino ee dalka talyaaniga iyadoo lakumangalana la sheegayo in mustaqbalkiisa naadiga siri uusan ahayn mid cad
jamaal axmed cusmaan aad buu u mahadsan yahay xubintaasi ciyaarahana isaga ayaa nala socodsiinayay bal inta aan dhanka sugaantii heesaha gelin qodob ka mid ah wararkayaga kuwii ugu doorka roona waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa cabdulqaadir muumin ku dartay liiska argagixisada sida gaarka ah loo calaamadeeyey ee amarka madaxweyne ee tirsigiisa uu yahay hal saddex laba laba afar kaasoo cunaqabateen kusoo rogaya shakhsiyaadka iyo kooxaha la go-doomiyey in ay halis ku yihiinna loo go-aamiyey maraykanka cabdulqaadir muumin ayaa madax ka ah koox ku xiran daacish oo soomaaliya ka jirta cabdulqaadir muumin oo horey shakhsiyaadka argagixisada ugu qori jiray islamarkaasina u ahaa afhayeen ururka al-shabaab ayaa isaga iyo labaatan dagaalyahano kale waxa ay bishii oktoobar ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ku biireen daacish iyagooo saldhig ka samaystay meelo ka mida puntland wixii markaasi ka dambeeyey ayaa sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka cabdulqaadir muumin waxa uu ballaariyey unugiisa argagixisada isagoo lagu eedeeyey inuu afduubay wiilal da'yaryar oo toban ilaa iyo shan iyo toban jiro ah kuna qasbay in ay ciidamo noqdaan go-aanka cusub ee maraykanka ka soo baxay ayaa waxa uu farayaa in dhammaan shakhsiyaadka iyo hay-adaha maraykanka aysan waxba xiriira la samayn karin cabdulqaadir muumin go-aanka maanta ka soo baxay maraykanka ayaa sidoo kale ogeysiinaya dadweynaha maraykanka iyo beesha caalamkuwa in cabdulqaadir muumin uu si firfircooniya ugu lug leeyahay ficilo argagixiso aadaed baad umahadsan tahay saare cabdixamed oo qodobadii warka mid ka mid ah inoo dulmaraysay ayay taasi ahayd gunaanadka idaacadda fiidnimo ayaanu ku sii siqaynaa markan xasan aadan samatar ayaan idin soo qabanaya
arrintaadu adag tahay adigu siduu qabo amay aniga ila tahayaaminay xusuusno inkastoo ayaamahan arrintaadu adag tahay adigu siduu qabo amay aniga ila tahay adna aad ogsontay dhifka intaan ku noolay ka oolimayo adna aad ogsontay dhifka intaan ku noolay ka oolimayo ininkale arooskii ku abaabulaa ininkale arooskii ku abaabulaa ooligiisa noqota waa midaan ahaanayne ininkale arooskii ku abaabulaa ininkale arooskii ku abaabulaa ooridiisa noqota waa midaan ahaanayne arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aaminaay xusuusno arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aaminaay xusuusno
codkaasi baxsan ee xasan aadan samatar ayaan idaacaddii habeenimo kusoo xiraynaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaanba waxaan idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doonno dhegihiinaan uga sii tagno dhawaaqa heeskaasi
afka hadduu ka soo baxo aduu maarimiside ummaduu dhexeeyaa arka qaadna weeyo goodihiisu ka rogan ummaduu dhexeeyaa arka qaadna weeyo goodihiisu ka rogan doqontii ismoodee arooskeedka heestiyo doqontii ismoodee arooskeedka heestiyo dowgarada ha noqonine iska hubi ujeeddadaaye ismoode arosbeedka heestiyo doqontii ismoode arosbeedka heestiyo dowgarada ha noqonine iska hubi ujeedadaae arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu This program has come to you from the Voice of America, Washington.